mahmaahyadii cutubka afaraad wiilashooy aabbe edbintiisa maqla oo u jeesta inaad wax garataan waayo anigu waxaan idin siiyaa tacliin wanaagsan haddaba cilmigayga ha ka teginna waayo aniguba waxaan aabbahay u ahaa wiil oo mid yar oo bacbac ah oo madi ah ayaan u ahaa hooyaday isagu wax buu i baray oo wuxuu igu yidhi qalbigaagu ereyadayda ha xijisto amarradaydana dhawr oo waad noolaan doontaa xigmadda doono waxgarashadana doono hana iloobin oo ereyada afkaygana dib ha uga noqon xigmadda ha ka tegin oo way ku nabadgelin doontaa jeclow oo way ku dhawri doontaa xigmaddu wax walbay ugu horraysaa sidaas daraaddeed xigmadda doono wax kastoo aad hesho weliba waxgarasho doono iyada sarraysii oo iyana way ku dallicin doontaa oo sharaf bay kuu yeeli doontaa markaad iyada isku duubtid iyadu waxay madaxaaga siin doontaa wax sharaxsan oo waxayna kuu yeeli doontaa taaj quruxsan wiilkaygiiyow maqal oo hadalladayda aqbal oo sannadaha cimrigaaguna way badnaan doonaan anigu waxaan ku baray jidkii xigmadda oo waxaan kugu hoggaamiyey waddooyinkii qumanaanta markii aad socotid tallaabooyinkaagu cidhiiri ma noqon doonaan oo haddaad orodidna ma turunturoon doontid edbinta xajiso oo ha iska sii dayn hayso waayo iyadu waa noloshaada waddada kuwa sharka leh ha gelin oo jidka xumaanfalayaashana ha qaadin ka leexo hana marin ka noqo oo hareer ka mar waayo iyagu ma seexdaan haddaanay xumaan falin oo hurdadoodana waa laga qaadaa iyagoo cid kufiya mooyaane waayo iyagu waxay cunaan kibistii sharnimada oo waxay cabaan qamrigii dulmiga laakiinse waddada kuwa xaqa ahu waa sida iftiinka waaberiga oo kale kaas oo hadba soo kordha ilaa uu noqdo maalin cad jidka kuwa sharka lahuna waa sida gudcurka oo kale oo iyagu garan maayaan waxay ku turunturoodaan wiilkaygiiyow erayadayda dhegayso oo hadalladaydana dhegta u dhig indhahaaga hortooda yaanay ka fogaan oo qalbigaaga dhexdiisa ku hayso waayo iyagu waa u nolol kuwa hela oo jidhkooda oo dhanna waa u caafimaad digtoonaan qalbigaaga u dhawr waayo isagay noloshu ka soo baxdaaye af qalloocan iska saar oo bushimo maroorsanna iska fogee indhahaagu qumaati waxa u fiiriyeen oo indhahaaga daboolkooduna si toosan hortaada ha u eegeen waddada cagahaaga aad ugu fiirso oo jidadkaaga oo dhammuna ha toosnaadeen xagga midigta iyo xagga bidixda toonna ha u leexan oo cagtaadana xumaanta ka fogee